بsم الlh الرحmن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الله وsلم عlى نبيinا mحمد وعlى آله وصحبه وsلم qال المؤلف رحimه الله إlا إdا kاna مضاaعفا flا تحdف minh الyاء نحو جليلي في جليلة أو kاna أجوفa مفتوح الyاء نحو طويلي في طويلة waxaan kusoo dhex jirnay nisbadii waxaan soo sheegnay faciilun oo ta aan wadan marka la nisbaynaa in sidiisa loogu nisbeeyo sida shariifun oo la leeyahay cinda nisbati shariifiyun sidoo kale fucaylun oo ta aan wadanin marka la nisbaynaa waxba laga taaba maayo yaa u nisbaha xagga dambe looga daraa tusaale ahaan haddii la nisbaynaa cuqayl waxaa leeyahay cuqayliyun hase ahaatee faciilatun oo ta wadata haddii la nisbaynaa ta'deedana waa in la jaro ya-deedana waa in la jaro oo markaas ay ku timaaddo facaliyun inay ku timaaddo sidoo kale fucaylatun oo ta wadata haddii la rabo in loo nisbeeyo ya-deedana waa in la jaro ta'deedana waa in la jaro oo ay ku timaaddo markaas fucaaliyun haddaba wuxuu ku leeyay ilaa idaa kaana mudaacafan ilaa idaa kaana mudaacafan wuxuu istitne ka yahay faciilatun ayuu istitne ka yahay faciilatun oo ta wadata marka la nisbaynaa waxaan soo marnay ta'deedana in la jaraa ya-deedana in la jaraa soo ma aha ilaa hadduu mudaacaf yahay maahane hadduu mudaacaf noqdo waxba ka taaban maysid ta'da keliya ha ka jare haddii ta'dana in la jara hore aan soo marnay ta' lama dhaafo mar haddii nisbe la joogo taawtaaniid ha reebin marka faciilatun oo mudaacaf ah marka la rabo in loo nisbeeyo ta'da keliyaha ka jare mudaacafkaas tusaale ahaan waa shadiidatun oo kale shadiidatun soo mudaacaf ma aha caynteeda iyo laamteeda soo isku xaraf ma noqonin cayntii iyo laamtu isku xaraf bay noqdeen labadiiba daal bay noqdeen soo ma aha cinda nisbati waxaa leedahay shadiidiyun ya-deeda marka taaban maysi ta'da keliyaha ka jartay jaliilatunna waa la mid cinda nisbati waxaa leedahay jaliiliyun ilaa idaa kaana mudaacafan hadduu mudaacaf yaha maahane faciilkii falaa tuxdafu minhu lyaa ya-da laga jari maayo ya-da haddaan laga jarayn taadii xaggee aaday taad hadda waa la jaraa oo muxuu sheegi waaya taada in la jaraa taawtaaniidka in la jara horaa usoo martay cinda nisbati taawtaaniidha reebi falaa tucdafu minhu lyaaya-da laga jarama naxwu jaliiliyun fii jaliila jaliila marka loo nisbaynaa waxaa leeyahay jaliiliyun baa leeyahay aw kaana ajwafa ama ajwafuu noqda maahane marka imra'atun jaliila waa haweeney qiimalaho weyn cinda nisbati waxaa leeyahay fulaanu jaliiliy fi nisbati ilaa jaliila aw kaana ajwafa maftuuxa lya ama hadduu ajwaf noqdo oo faciil uu noqdo maahan sidoo kale maftuuxa lya wuxuu la jeedaa faciil haddii faciilatun maftuuxa lya wuxuu la jeedaa andhehe faciilatun buu ka wadaahay faciilatun waxaan soo marnay ya-deedana in la jaraa ta'deedana in la jaro ilaa idaa kaana mudaacafan sidoo kale idaa kaana muctala alcayn hadduu muctalcayn noqdo asagana ta'diisa waa la jaraa laakiin ya-diisa waa la dhaafaa sida tawiiliyun fii tawiila tawiilatun baa waxaa la rabaa in loo nisbeeyo tawiila soo faciilatun ma aha muctalulcayn soo ma aha caynta maxay wejiran tahay waaw bay wejiran tahay cinda nisbati ya-deeda waa dhaafe laakiin ta'deeda waa jare marka waxaa leeyahay fulaanun tawiiliyun ee tawaaliyun ma dhehaysid waqad kahura samaaciyu samaaciga ayaa batay fii baabi nasabi nasabka baabkiisa dhexdiisa ayuu ku batay calaa khilaafi lqiyaasi qiyaaska si ka duwan xaal uu ku dul sugan yahay waxaan soo marnay nisbada in badan oo ka mid a oo qiyaas ku socota wixii hadda aan soo marrana qiyaaskay ahaayeen laakiin waxaa jira asmaa nisba ay ku jirto oo qiyaaska khilaafsan wayna badan yihiin baabu nisba marka la joogo way badan yihiin waqad kadura samaaciyu samaaciga waa uu batay samaacigu wuxuu la jeedaa kelimaadka carabta laga maqlay ee khilaafsan qiyaaska samaaciyaa lahaa samaaci maxaa loogu magacaabay nisba ila samaac samaaca loo teeriyey oo maxaa loogu teeriyey liannahaa sumicat canhu haakada ayadoo sidaas carabta laga maqlay laakiin qawaaciddii ma waafaqsana waqad kasura samaaciyu fii baabi nasabi calaa khilaafi lqiyaas qiyaaska khilaafkiisa xaalu ku sugan yahay naxwu haqafiyun wa qurashiyun haqafiyun waa nisba ilaa haqiif haqiifna waa faciil faciil ma in wax laga jaray ahayd mase in sidiisa loo daayo sidiisa in loo daayo oo la yihaahdo haqiifiyun laakiin waxay ula dhaqmeen sidii inuu yahay faciilatun oo kale markaas waxay dhaheen haqafiyun ma waafaqsana marka qiyaaska aan soo marnay wa qurashiyun iyo qurashiyun waa nisba ilaa quraysh soo fucayl ma aha ya-deeda in la badbaadiyay ahayd oo la yidhaahdo qurayshiyun laakiin ya-dii waa jira markaas waxay dhaheen qurashiyun waxay ula dhaqmeen in asalkiisii uu ahaa fucaylatun oo kale mana ahayn wahudaliyun hudaliyun waa lamid asalkiisa waa hudayl waxay ahayd in sidiisa loogu tiiro alhudayli la dhaho laakiin waxay dhahen alhudali kamaa sumica nasabu sida nasabka loo maqlay bigayri yaay isagoo yala-aan ah waxaan soo marnay nisbada calaamadiisu inay tahay yaa-un mushadada fi aakhiri اlismi laakiin waxaa jira asmaa nisba ay ku jirto oo iyadaas mushadadada aan wadan laba wasan ay marka ku socdaan asmaadaas faacil iyo facaal labadaas wasan ay ku socdaan kamaa sumica nasabu sida nasabka loo maqlay bigayri ya isagoo yaalaan ya-dii mushadadada isagoo aan wadan bu haddana nisbo ku tusinaa kalaabinin wa taamirin wa cataarin oo kale laabin waa mansuub ila laban wa taamirin waa mansuubun ila tamri wa cataar waa mansuubun ila alcari ila alcatar nisbaa ku jirta labada hore oo laabin iyo taamir waa faacil cataarna waa facaal maxaa loogu tiiriyey hadda waa catarka ninka iibiya ninka caanaha gada ninka timirta gada waayo marka nisbadu way gashaa xirfada iyo shaqada intaba way gashaa kalaabinin wa taamirin wa cataar ay saaxibi laban nin caana haysta wa tamrin wa saaxibi tamrin iyo nin haysta timir wa catar iyo nin catar haysta albaabu athaalif baabka saddexaad fiihi axkaam tacumu lisma walficla halkan waxaan ku gudagelaynaa baabka ugu dambeeyey kitaabka waxaan soo marnay baab afcaashu ay iska leeyihiin iyo baab asmaadu ay iska leeyihiin baabkan waa mushtarakun bayna alasmaa'i waalafcaal axkaamu marka ka hadla oo muhiima sarfika dhexdiisa muhiim u ah albaabu thalith fi axkaamin wuxuu ku saabsan yahay axkaam tacumu lisma axkaamtaasoo isimka iyo walficla ficilkaba caam yeele wa yuqaalu lahu lqalbu waxaa la yidhaahdaa qalbi baa la dhahaa xukunka isimka iyo ficilka caam yeela wa yuqaalu lahu lqalbu wa xuruufuhu xuruuftiisana tiscatun waa sagaal wahiyo alwaaw والyaa والأlف والmiim والطاء والdaal والhaa والhmd والtاء أxkaamtaas waxaa ka mid ah alqalb waxaa kaloo la yihaahdaa alibdaal magacaasun magacaasayna caan ku yihin xuruuf waxaa jirta la yihahda xuruuf اlibdaal xuruuf اlibdaal waana sagaal waa inta uu kuu sheegay waaw iyo ya iyo alif waa saddex miim iyo ta iyo daal intaas waa lix ha iyo hamse iyo ta waa sagaal waxaa lagu jamciyaa hada'ta muutiyaa ayaa lagu jamciyaa ibnu maaliga wuxuu dhihi jiray axrufu libdaali hada'ta muutiyaa axrufu libdaali xuruufta ibdaalka hada'ta muutiyaa hada'ta meeqaa ku jirta afar muuna waa meeqa labo isku dar shan ti yaa waa meeqa sideed miduu marka ka tegay isaga marka wuxuu ka dhigay sideed uu ka dhigay ya dhabaysriin sagaal miya hada'ta muutiya hada'ta meeqaa ku jirta muuna waa meeqa a lix shanaan ka dhigin markaas waa lix iyo tiya oo saddex ah sagaalki marka waa dhan waa sax waa axrufu libdaalna marka waa lahaa fatuqlabu lwaawa awliyaau alifan idaa taxarakat wanfataxa maa qablaha waa kale markaa wuxuu ku yuri fatuqlabu lwaaw aw ilyaau alifan waawdii ama ya-dii alif baa loo rogaa idaa taxarakat haddii waawdu mutaxarik ay noqoto ama ya-du mutaxarikay noqoto wanfataxa maa qablahaa waxa ayada ka horeeyana maftuux uu noqdo waawda iyo ya-da haddii mutaxarikatayni ay noqdaan biayi xaraka xarakadaas fatxa ahaato kasra ahaato damaha ahaato wanfataxa maa qablahumaa xarafka ka horeeyana maftuux uu noqdo waliba taa alifan waa in markaas labadooda alif loo rogo kamaa fi qaala sida qaalo oo kale wa baaca oo kale wa dacaa wa ramaa oo kale qaala asalkiisii qawala buu ahaa wataxarakat ilwaawu bilfatxa wanfataxa maa qablaha faqulibat alifan wa baaca asalkiisii bayaca buu ahaa fataxarakat ilyaau bilfatxa wanfataxa maa qablaha faqulibat alifan qaala iyo baaca waxay miihaal u yihiin waawda iyo ya-da marka alifta loo roga ayagoo caynayn ahaa labadooduba caynta iyagoo ku jiray ayagoo laamta ku jirana waa tanaa dacaa iyo rama asalkoodii dacawa iyo ramaya u ahaa fataxarakat ilwaaw walyaa wamataxa maa qablahumaa faqlibataa alifan wa tuqlabu lalifu waawan waaw aliftii waaw baa loo roga idaa waqacat haddii aliftu ay dhacdo bacda dammatin damo ka bacdigeed haddii ay dhacdo wtuqlabu lalifu waawan aliftii waaw waa loo roga idaa waqacat aliftii bacda damatin damo ka bacdi hadii ay dhacdo alifta waxaan soo marnay hadda iyadoo loo rogaa maxay maxaa la jeedaa waawdii iyo ya-dii hadda alif loo roga haddan waxaa la rogaa waa aliftii aliftii baa waxaa loo rogaa waaw waa goorma haddii damo ay ka hormarto lilmunaasaba maxaa ka mid ah buwayrib oo kale oo asalkiisu uu ahaa daarib markii la rabo in la taskiiriyo taskiirku xarafka ugu horeeya in la godo soo keeni maayo aliftii markaas maxaa ka hormaray damaa ka hormartay saas daraaddeed waa in waaw loo rogo yaa taskiirkiina thaalifay noqotay markaas waxay noqotay buwayrib waana soo marnay aw qabla yaai nasab ama ya-da nasbada ka hor haddii ay dhacdo alifta sidoo kale haddii alifta yaa-u nasab ay ka hormarto haddii aliftu ay ka hormarto yaa-u nasab ayadana waa in waaw loo rogo waa ti aan soo marnay isimka maqsuurka ah sida fatan iyo raxan iyo casan oo kale ah marka la rabo in la nisbeeyo inay laga maarmaan tahay in hee waaw in loo rogo fatan maxaa leeyahay fatawiyun casan casawiyun raxan raxawiyun ayadii kuu sheegaa aw qabla yaa-i nasab ama haddii aliftu ay dhacdo yaa-u nasab horteed aliftiiya hormarta yaa-u nasabaa dib dhacday tusaale ahaan fatawiyun oo asalkeedu fataa uu ahaa aliftii dabadeed waxaa dhacday yaa nisbadii waxaana loo rogay aliftii markaas waaw markaas waxay noqotay fatawijun bay noqotay sababtaas loo yeelaan waa soo marnay yaa sheegi karaa haya ha a sababta alifta oo logu roga maxay tahay damaa ka hor xageen damadu taalaa ha haye wayna kasra ka hormarto ma axsana hada lagama maarmaan waayaan dhahnaya unisba waxa ka horeeya inuu maksuur yahay kol alif laa taqbal alkasra saas daraaddeed waa in waaw lagu rogo marka waxay noqotay fatawijun xublawiyuna waa la mid xubla bay ahayd xublawiyun bay noqotay wakada fi tasniyati hulaaثiy alwaawiy laam wa jamcihi saalima limu'anathi naxwu casawaani wa casawaat isimka hulaatiga ah ee aliftiisu ay waaw ka soo gadoontay cinda tahniyati waa in waawdiisii loo celiyo soo ma ahayn haddii la rabo in la jamciyo jamac saalim ah oo alif iyo ta lagu jamcinaana waa in asalkiisii loo celiyo qaacidadii sarfiguna waxay ahayd tahniyada iyo jamaca iyo tasgiirka ashyaada asalkooday u celiyaan tasniyada iyo jamaca iyo tasgiirka ashyaada asalkooday u celiyaan casan aliftan waxay ka soo gadoontay waaw soo kama soo gadoomin marka la tasniyeyna waa in waawdeeda loo celiyo kadibna alif iyo nuun meesha la keeno markaas waxaa leeyahay casawaani haddii la rabo in la jamciyo bilalifi wata-na waa in asalkeedii loo celiyo kadibna alif iyo ta la daba dhigo oo la yidhaahdo casawaat wakada waxaa la mid uu yidhi fii tasniyati hulaahiyi lwaawiyi laam isimka hulaasiga ah ee laamtiisu waawda ay tahay tasniyadiisa muxuu ka wadaa markaas waa in aliftiisa waaw loo rogu ka wadaa aliftan haalitada ah almunqaliba can waawin turaddu ilaa aslihaa cinda taniyati wa cinda jamcihi bilalifi wata wakadaa fi taniyati hulaahiya alwaawiyi laam wa jamcihi saalima lmuanahi naxu casawaani wa casawaat asalaadaa wa tuqlabu yaan yaabaa loo rogaa aliftii wa tuqlabu aliftii yaan yaabaa loo rogaa idaa waqacat bacda kasratin haddii ay dhacdo kasra dabadeed wallahu aclam markaas ka joog